بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo koob iyo tobnaad ee suuratu taaha allah waxau ihi subxaanah wacanat ilwujuuhu lilxayi اlqayuum waqad khaaba man xamala dulmaa allah waxau ihi subxaanahu wa tacaala wacanat ilwujuuhu wejiyadii waxay u dulloobeen lilxayi ilaaha tabaaraka wa tacaalaa nool nolosha dhammayska tiran allaha xayigee nool ayaa wejiyadii u dulloobeen allihii noolaa ee alqayuumi waxa weeyaan makhluuqaadkiisa maamulayay ee iskii u taagnaa arrimaha addoommadiisana u taagnaa waqad khaaba waxa hoogay man axadka xamala xambaartay dulmaa dulmi qofka dulmi qaatay alla ilaahay kaasaa hoogo halaagsamay waman yacmal ruuxa sameeya min asaalixaat acmaasha wanaagsan xaggeeda wax ka mid ah ruuxa ka sameeya walxaal huwa isagu mu'minun uu rumaysan yahay rabbigii iyo rasuulkiisa iyo wax alle wixii lagu waajibiyey iimaankooda ruuxa caynkaa sameeya isagoo iimaan ku sugan falaa yakhaafu ka cabsan maayo dulmaa dulmi ka cabsan maayo oo macnaha xumaan aan u samayn in lagu siyaadiyo ka baqi maayo walaa hadmaa in wanaagu sameeyey laga nuqsaamiyo oo laga duudsiyana ka baqi maayo alla waxau ihi wakadalika anzalnaahu qur'aana carabiya ay midla dalika alinzaal soo dejintaa horoo kale ay midla inzaalina maa dukir yacnii aayaadkaa lasoo xusay sidaanu u soo dejinnay oo kale ayaa anzalnaahu qur'aankana aanu u soo dejinnay dhammaantii qur'aanan xaal uu yahay qur'aan ay maqru'an mid la akhriyo xaal uu yahay qur-aankaasoo carabiya af carabi loo nisbeeyey oo luqo carbeed ku soo degay wa sarafnaa waanu gedgedinay baa alla u yidhi fiihi ay fi lqur'aan waxa qur-aanka dhexdiisa aanu ku gedgedinay oo ku caddaynoo si walba idinku dhignay min alwaciidi ay shay-an min alwaciid wax ka mida goodiga iyo waxa weeyaan waciidka maxaa goodigaa aanu u gedgedinay oo qur-aanka ugu soo celcelinay lacallahum yattaquun ay likay yattaquu si ay dadku rabbi uga baqaan aw yuxdisu ama uu ugu soo darisiiyuu ugu keeno waciidku lahum iyaga dikraa waano ay ku waantoobaan oo wax ku qaataan fatacaala allah allah baa sarreeyey oo ka sarreeya wax alla waxaan laa'iq ahaynay u nisbaynayaan fatacaalaa waxaa korreeyey allaahu alle allihii almeliku ee boqorka ahaa allihii alxaqu ee xaqa ahaa rabbigaasaa korreeyey oo xumaan iyo nuqsaan oo dhan ka sarreeya oo ka nasahan walaa tacjal halla degdegi nebi allow bilqur'aani ay biqiraa'ati lqur'aan qur'aanka akhrinta aada akhriyaysae jibriil markuu kuu waxyoonayo aada la akhriyayso iska daayo hala degdegin min qabli an yuqdaa intaan la dhammayn ka hor ilayka adiga aan laguu dhammaynin waxyuhu waxyoonta yacnii waxyiga qur'aanka lagu waxyoonayo yacnii intaan waxyigii kugu socday aanu kuu dhammaan oo qur-aanka aanu ka faaruqin akhrinta uu jibriil kuu akhriyayo adigu hala degdegin ee sug inta uu dhammaynayo waqul waxaad tidhaha nebi allow rabbi yaa rabbi rabbigayow zidnii ii kordhi cilmaa rabbigayow cilmi ii siyaadi dheh walaqad caahidnaa wallaahi laqad caahidnaa waxaanu kula ballannay ama aanu kula dardaaranno amaray ilaa aadama aadam waxaanu kula dardaarannay min qablu yacni hadda ka hor qisaskaa aanu kaaga soo qisoonnay nebi allow ee umamkiiyo ambiyadii horeo dhan ku tacalluqaya hortood ka hor waxaanu la dardaarannay aadam oo waxaanu kula dardaarannay bitarki shajara geeddaa jannada ku taalla cunisteeda inuu iska daayo uu ka durko fanasiya dabeed aadan ballanta oofinteedii waa ka tegay oo ma oofin walam najid umaanaan helin lahu liaadam aadam umaanaan helin oo umaanaan ogaanin casmaa go-aan uu kaga adkaystay waxaanu u diidnay oo waa ku dhacay alla waxau ihi wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg id waagii qulnaa aanu ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii usjuduu u sujuuda liaadama aadam u sujuuda oo fasajaduu dabeed ay u sujuudeen malaa'igtii ilaa ibliisa ibliis mooyaane ibliisoo abaa isagu diiday sujuuddii aadam faqulnaa dabeed waxaanu nidhi yaa aadamu aadamow inna haadaa kani oo ibliis ihi caduwun cadow weeyi laka aduu cadow kuu yahay aadamow ibliis iyo walisawjika xaaskaagaba cadow buu u yahay ee falaa yukhrijannakumaa labadiinnaba yuu idinka saarin adiga iyo xaaskaagaba min aljanna jannada yaanu idinka saarin oo fatashqaa dabadeed aada dhibaatooto aadamow oo rafaad iyo dhib aad ku dhacdo haddii jannada aada ka baxdo inna laka waxaa kuu sugnaaday aadamow allaa tajuuca inaanad ku gaajoonin fiihaa jannada dhexdeeda oo walaa tacraa aanad ku arradin qaawanaanna aanad ku dhicin iyo wa annaka adigu laa tadma'u inaanad kuba haraadin oonad ku oomin fiihaa jannada dhexdeeda inaanad ku oomin oo walaa tadxaa aanad qoraxaysan macnaha qoraxda ama kulayl cadeedeedna aanu kugu dhicin kulayl iyo cadeed kululna aanay kuguba dhicin fa waswasa wuu waswaasiye dabadeed ilayhi ay ilaa aadam aadam waxa waswaasiye ashaydaanu shaydaankii macnaha hoos buu wax ugu sheegay hadal uu maqlayuu fahmayo aadam oo waswaasku waa asawt alkhafiy waa cod hoosuu fahmayo oo uu maqli karayo fa waswasa ilayhi shaydaan shaydaan baa aadan waswaasiyo tashuush ku furay qaala waxaanuu ku yidhi waswaaskiisii baa alla uu tilmaamayaa oo inooga warramayaaye yaa aadamu aadamow hal adulluka ma ku tusaa calaa shajarati alkhuldi waaritaanka geeddiisa geed haddaad cunto aada waarayso weligaa aanad dhimanayn ma ku tusaa wa mulkin wa shajarati mulkin iyo boqortooyada ama boqortinimada geeddeeda ma ku tusaa boqortinimadaasoo laa yablaa aan dhammaanaynoo weligii daa'imaya wuxuu yidhi aadamow ma ku tusaa geed haddaad cunto weligaa aanad dhimanayn madaxtinimo iyo boqortinimadaaduna weligeed aanay baaliyoobayn waa geedkii loo diiday ee la yidhi iska ilaali ayuu u qurxinayaa oo kolba dhinac kaga imanayaa dabadeed siduu kolba dhinac uga joogsanayay ee kolba siduu ugu qurxinayay ee uu dhaar ugu marayey waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin ayaa dee markii dambe uu aadam ku dhacay iyo xaawiba fa akalaa markaa dabeed way cuneen aadam iyo xawaa minhaa geedda xaggeedii ayay wax ka cuneen fabadat waxaa u muuqatay markaa lahumaa labadoodii aadam iyo xawaa saw-aatuhumaa cawradoodiibaa u muuqato mid walba kakelada cawradiisii ayaa u kashifantoo uu arkay watafiqaa markaa waxay gudogaleen aadam iyo xawaa yaksifaani inay isku dhadhajiyaan calayhimaa korkooda min waraqi ljanna geedihii jannada caleentii ku taallay korkoodii inay ku dhajiyaan oo isku asturaan bay gudogaleen si ay cawradooda u qariyaan wa casaa wuu caasiyey aadamu aadam rabbahu rabbigii waa caasiyey oo amarkuu ku siiyey geedka inaanu u dhowaan waa khilaafo waa ku dhacay waanu dhandhamiyey faqawaa dabeed waa baadiyoobay aadam oo hanuunkii ahaa geedka inaanu u dhowaan dee hanuunkii waa ka hallaabo geedkii waa u dhowaado wuu ku dhacay oo faqawaa macnaha hidaayadu siday ahayd wuu garab maray oo dee geedkiibuu cunay loo diiday uma ijtabaahu dabeed aadam waxaa doortay rabbuhu rabbigii ayaa doortay oo towbadii waafajiyey oo dabeed wuu toobad keenay fataaba dabeed waa ka toobad aqbalay rabbi calayhi aadam oo wahadaa waanu hanooniyey oo xaqii iyo wanaaggii iyo sawaabkiibuu ku hagoo ku hanooniyey qaala waxa uu rabbi yidhi markii ay nahyigii ku dhaceen ee macsiyadii geedka ay ka dhacday xaggooda ayaa qaala alla waxa uu ku yidhi markaa ihbitaa dega tasniyadu waa aadam iyo xawaa aadam iyo xaawow dega minhaa jannada xaggeeda ka dega oo dhulka iyo adduunyada u dhaadhaca jamiican xaal aad tihiin dhammaantiin oo aydaan kala hadhsanayn macnaha waa aadam iyo xaawa iyo waxay koobsadeen oo tafiirta ilaahay dhabarkooda ka beeri doono ah ayaa jamcigu ku dhacaya kulligiin dega bacdukum barhkiin libacdin barhka kale caduwun cadow buu u yahay maaha aadam iyo xaawo cadow isku ahe waa tafiirtooda ayaa cadaawadu dhexdooda ay ka dhici doontaa ilmo nebi aadam dabeed bani aadamkii guud ahaan iyadoo loola hadlayaa alla waxa uu yidhi fa imaa yaatiyannakum haddaba hadduu idin yimaado minii aniga xaggayga hadduu idinka yimaado hudaa hanuun hanuun hadduu xaggayga idinka yimaado oo rusul aan soo diro oo kutub aan ku soo dejiyo faman itabaca ruuxa raaca hudaaya hanuunkayga ee rusushaa iyo kutubta lasoo raaciye rumeeye ee raaca falaa yadilu ku hallaabi maayo adduunyada oo waa hanuunay walaa yashqaa kuna guuldarraysan maayo oo ku hungoobi maayo aakhirana oo waa ku guulaysanayaa aakhirana jannada adduunyadana ku hallaabi maayo alla waxau ihi waman acrada ruuxa ka jeesta can dikrii xuskayga ruuxa iskaga jeedsada ee qur-aanka dhabarka u jeediya waxaa dikriga looga jeedaa waa alqur-aan waayo rabbi baa lagu xasuusanaya tabaaraka wa tacaala alla waxau ihi xuskaygaa laygu xasuusanayo waa qur-aankaee ruuxa ka jeesta fa ina lahu waxaa u sugan ruuxaasi maciishata nolol danka oo cidhiidhi ah nolol cidhiidhi oo diiqada ayaa kaa u sugan wanaxshuruhu waxaananu soo xaadirinanaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamana maxsharkii mowqifka waxaanu keenaynaa acmaa isagoo indhala oo dam ah qaala waxa uu odhanayaa rabbi rabbigayow lima xashartanii yacni maadi baa laga cabiray waana waxa uu odhan doono ayaa laga sii warramayaa waayo waa xaqiiqo aan shaki ku jirin marka waxa uu odhanayaa isagoo indhala marka la keeno maxsharkii qiyaame rabbi rabbigayow lima xashartanii maxaad ii soo xaadirisay maxsharkan iyo mowqifkan qiyaamaha acmaa anigoo indhala walxaal qad kuntu aan ahaa adduunyada markaan joogay basiira mid wax arkoo indhaqaba maadaama adduunyadii aan wax arki jiray maxaad allahayow aakhiro indhala-aan iigu keentay qaala waxau rabbi ku odhanayaa kadalik ay alamru kadalik arrinku waa caynkaas sidaasaad adiguba samaysay oo mar haddaad adduunyadii ka indhabeeshay aayaadkayga adigana maanta ayaa lagu indha tirayaa marka alla waxa u odhanayaa kadalika alamru kadalik arrinku waa caynkaas oo adba sidaasaad yeeshay atadka way kuu yimaadeen aayaatunaa aayaadkayagiibaa kuu yimid oo fa nasiitaha dabeed waad iskaga tagtay waa adtarku lcamd waa tegitaan ulakaciyo badheedh ah aayaadkayagiibaa intay kuu yimaadeen aada iskaga tagtay wakadaalika adigana sidaasaa alyowma maanta tunsaa lagaaga tegayaa naarta dhexdeeda wakadalik ay wakamaa jazaynaa haada almucrida can alqur'aan sidaan u abaalmarinay kaa qur-aanka ka jeestay ee cuquubada iyo cadaabka loogu salliday if iyo aakhiraba sidaasoo kale ayaa najsii aan u abaal marinaa man asrafa ruuxa xadgudbay ee dabarka goostay ee xumaan iyo xaaraan dhinac walba ugu dhacay oo walam yu'min aan rumaynin biaayaati rabbi rabbigii aayaadkiisana aan rumayn alla waxau ihi walacadaabu alaakhira aakhiro cadaabkeeda ayaa ashaddu ka daraan badan oo wa abqaa ka baaqinimo badan cadaabkan adduunyada oo maciishadan iyo noloshan cidhiidhiga iyo diiqadda adduunyada uu ku noolaanayo waxa kaga daran cadaabka dambe aakhiro ku sugaya alla waxau ihi afalam yahdi lahum kam ahlaknaa qablahum min alquruuni yamshuuna fii masaakinihim ina fii dalika laaayaatin liuli nnuhaa afalam yahdi ay afalam yatabayan miyaanay u caddaanin lahum iyaga ay ihlaakunaa lilumami qablahum halaagayagannu umamkii ka horreeyey halaagnay kuwan quraysheed ee ree maka miyaanay uba caddaan oonay arrintaa ku cibro qaadan oo ficilka yahdi faacilkiisu waa mastarka laga dhalaalinayo ficilka dambe ahlaknaa waana sabki bilaa saabigo iyadoon xarfu master jirin ayaa haddana master laga keenayaa marka alla waxau ihi afalam yahdi miyaanay u caddaanin lahum iyaga ay ihlaakunaa lihaaulaa umamkaa halaagiddaanu halaagnay miyaanay u caddaanoonay arag kam ay kasiira in fara badan ayaanu ahlagnaa halaagnay qablahum iyagoo hortood min alquruuni ummadaha yacni in fara badan oo ummada ah ayaanu iyagoo hortood halaagnay yamshuuna xaal ay soconayaan fii masaakinihim guryahooda dhexdooda kuwii la halaagay oo yamshuunada waxaad ka xaalaynaysaa damiirka lahum ee ah kuwan quraysheed ee arrinta la leeyahay miyaanay u caddayn oo miyaanay u caddaanin halaagaanu kuwaa hore halaagnay in badan oo ummado ka horreeyaanu halaagnay eh yamshuuna xaal ay soconayaan kuwan gaaladan quraysheed fii masaakinihim umamkaa horeenu halaagnay guryahoodii iyo degaanadoodii ay dhex soconayaan oo marka socotada iyo safarka ay yihiin ee shaam iyo meelaha la midkaa ay tegayaan dee diyaaru thamuud iyo asxaabu madyan iyo umamkii la halaagay qaar ka mid a ayay degaanadooda sii mari jireen oo soo mari jireen miyaanay kuwaantoobeyn alla waxau ihi ina fii dalik madkuurka la soo sheegay waxaa idinku sugan inna fii dalik arrinkaa lasoo xusay waxa ku sugan la aayaatin calaamado waaweyn ayaa ku sugan oo lagu cibro qaato oo ilaahayna weynidiisa iyo cadamadiisa calaamad u ah yayse ugu sugan yihiin aayaadkaasi liulinnuhaa kuwa caqliga u saaxiibka ah annuha waa jamcu nuhya waana caqliga sidii hore inoo soo martayna waxaa nuhye loo yidhi liannahu yanha saaxibahu camaa laa yaliiq waayo saaxiibkiisuu u diidayaa waxaan habboonayn ee xun alla waxau ihi walowlaa kalimatun haddii kelmad lalaayahay lama le eh yacni kelmadii haddaanay jiri lahayn way jirtaaye kelmaddaasoo sabaqad hormartay oo min rabbik rabbigaa xaggiisa ka hormartay nebi allow kelmad ilaahay xaggiisa ka hormartoo hore ilaahay u xukumay haddaanay jiri lahayn iyo wa ajalun muddo haddaanay jiri lahayn muddada oo musaman la magacaabay oo ummad walba dee cumriga iyo ajasha loo asteeyey ay ku dhimanaysa aanay dhaafayn ah labadaasi haddaanay jiri lahayn hee waa jawaabkii waa kan eh lakaana wuxuu ahaan lahaa huwa halaagaasi lizaama mid laasimo oo ku dhegan oo ku dhaca oon dhinacna u dhaafin buu noqon lahaa macnaha haddaanay jiri lahayn kelmadda ilaahayee hormartay ee ah ilaahay hore inuu u xukumay dee dadkan cadaabka inuu dib ugu dhigayo unu ku soo dedejinayn oo ilaa intuu xujada ku oogayo ee rusushu u imanayso ee kutubta ay soo gaadhayso in dib loogu dhigayo haddaanu ilaahay hore u xukumin sidoo kale ummad walba ajal iyo cumri iyo muddo loo asteeyey haddaanay jiri lahayn labadaasi haddii aanay jiri lahayn way jiraane dee cadaabku markaaba waa ku dhici lahaa oo looma kaadiyeenba alla waxau ihi fasbir nebi allow haddaba sabir oo u dulqaado calaa maa yaquuluuna waxa ay leeyihiin iyo afxumada iyo edeb daraday kugula dhaqmayaan wasabbix nasah nebi allow oo ilaahay ka hufoo u diid wax alla waxaan ku habboonayneen laa'iq ahayn u diidoo ka huf bixamdi rabbik ay mutalabisan bixamdi rabbik rabbigaa mahadniqiisa adoo ku dheehan ilaahay tabaaraka wa tacaala mahadintiisa adoo ku dheehan oo rabbigaa mahadinaya nasahoo u tasbiixso qabla tuluuci shamsi cadeed soo baxa hortii wa qabla guruubiha iyo cadeed dhaca ka hor wa min aanaa'i leyli habeenka saacadihiisa wax ka midana fasabbix ilaahay u tasbiixso oo nasah wa atraafa annahaari maalinta cidhifyadeedana labadeeda cidhifna rabbi nasah lacallaka tardaa waxaad mudan tahay inaad raalli noqoto ood ku raalli noqoto abaalka iyo ajarka alla uu ku siinayo ee jannadu ay ugu horeyso waxaa markaa lagu fasiray asalawaat alkhams oo tasbiixdu maadaama ay ka mid tahay dee aqwaasha iyo afcaasha salaada wax ka mid ah aqwaasha salaada dhexdeeda la odhanayo maadaama ay ka mid tahay tasbiixdii ayaa waxaa lagu itlaaqay bay culimmadu ku fasireen tasbiixdanba in looga jeedo salaadii tuko oo salaada yacni aqwaasheedii wax ka mid a la xusay iyadoo dhammaanteed loo jeedo macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa wasabbix bixamdi rabbik rabbigaa mahadniqiisa adoo ku dheehan u tasbiixsoo macnaha u tuko qabla tuluuci shamsi oo subxi ah intaanay cadeedu soo bixin wa qabla guruubiha iyo cadeed dhaca ka hor oo casarkii ah wa min aanaa'i leyli iyo saacadaha habeenkii oo maqribkii iyo cishaa'igii ah wa atraafa annahaar maalinta labadeeda cidhif oo duhurkii ah waayo duhurku maalinta labada dacal ayuu u dhaxeeyaa oo gellinkii horena wuxuu ku soo dhammaaday zawaalka marka lasoo gaadhay duhurku uu yimaado gellinkii hore waa dhammaaday waxa duhur ka dambeeye bilaabmayaana waa gellinkii dambe marka maalinta labadeedii cidhif cidhifkii hore iyo cidhifkii dambe ayuu u dhaxeeyaa oo midna ku dhammaaday midna ka bilowday waa atraaf annahaarina markaa waa duhurkii alla waxau ihi walaa tamudanna ha u taagin nebi allow caynayka labadaada indhood ilaa maa shay xaggiisa ha u taagin kaasoo matacna aanu ugu raaxaynay bihi maaga aswaajan qaybo oo minhum gaalada ka mid ah yacni asnaaf iyo qaybo gaalada ka mid ah waxaan ugu nicmaynay ugu raaxaynay adduunyo adow ha u hanqaltaagin zahrata alxayaati dunyaa ka bedel maadaas oo ha u hanqaltaagin ilaa maa shay zahrata alxayaati dunyaa nolosha tan adduunyada quruxdeeda iyo dhalaalkeeda ha u hanqaltaagin amaba zahrata alxayaati dunyaa waxaa loogu raaxeeyey xaal uu yahay dhalaalkii iyo quruxdii adduunyada linaftinahum fiih usoo qadar cillada matacnaahum waanu ugu raaxaynay kuwa gaalada ka mida waxaa la soo sheegay waayo linaftinahum si aanu ugu fidnayno fiihi waxa aanu ugu raaxaynay wa risqu rabbik rabbigaa arsaaqadiisu nebi allow oo abaalmarinta jannada ah ayaa khayrun ka khayr badan kuwaa waxa loogu raaxeeyey oo wa abqaa ka baaqinimo badan waxay adduunyo heleen wa'mur amar nebi allow ahlaka ehelkaaga bisalaah salaada far wastabir kuna sabir calayha ay calaa ficli salaah salaadaa samaynteedana ku sabir waayo taacadu sabir bay u baahantay laa nas'aluka ku weydiin mayno risqaa arsaaqad adiga ku weydiin mayno naxnu annaka ayaa narsuquk ku arsaaqayna nebi allow adiga iyo ehelkaaga iyo addoommada kaleba waayo dee ina allaha huwa arasaaq ilaahay isagaa ka wax arsaaqa waalcaaqibatu liltaqwa waalcaaqiba cidhibta dambe ee wanaagsan ee abaalmarinta iyo ajarka wanaagsan lagu mudanayaana litaqwa ay liahli taqwa alla kacabsiga dadka ehelka u ah ayaa taasi u sugnaatay wa qaaluu waxay yidhaahdeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen nimankii gaalada ahaa ee kufaartii quraysheed iyo ree maka waxay yidhaahdeen lowlaa ya'tiinaa ay hal laa ya'tiinaa miyuu muxamed noola yimaaduu keeno biaayatin mucjizo oo min rabbi rabbigii xaggiisa ka ahaatay mucjizo miyuu keeno sida hashii nebi saalix iyo ushii nebi muuse oo kale mucjizadaasoo min rabbihi rabbigii ka ahaatay miyuu keeno awalam ta'tihim oo miyaanay u iman kuwaas bayinatu maa shay xujooyinkiisii caddaa kaasoo fi suxufi aluulaa xaashiyihii hore waa kutubihii hore ku sugnaa yacnii wixii kutubihii hore ku sugnaa caddayntoodii iyo xujadoodii miyaanay qur-aanka ugu iman oo qur-aanku miyaanu caddayn wixii kutubihii hore ku yaalay ee towxiid ahaa miyaanu qur-aanku caddayn umamkii iyo ambiyadii hore wixii la kulmay iyo waxay kala muteen nebi maxamed ma isagaa goojo goobjoog ah ayaa uga warramay sow taasi tilmaan uma aha qur-aanku inuu yahay min cindi illaah mucjizada ugu weynina qur-aanka ma aha allah waxau yihi walow anaa ahlaknaahum bicadaab walow anaa haddii anagu ahlaknaahum aanu ku halaagi lahayn bicadaabin cadaabin min qablihi walow anaa ahlaknaahum haddii aanu ku halaagi lahayn nimankaasi bicadaabin cadaab min qablihi ay min qabli irsaali اrusul wa inzaali اlkutub intaanaan rususha usoo dirin ee kutubta aan loo soo rogin ka hor haddii aanu cadaab ku halaagi lahayn la qaaluu waxay odhan lahaayeen rabbanaa rabbigayow lowlaa arsalta ay hallaa arsalta maxaad noogu soo diri weyday ilaynaa annaka rasuulaa rasuul fanattabica dee kolkaa haddaad noo soo dirta anu raacne eh aayaatika aayaadkaaga anu raacne min qabli an nadilla intaanaan adduunyada ku dulloobin wanakhzaa oo aakhirana aanaan ku hoogin sidaasay odhan lahaayeen qul waxaad ku tidhaa nebi allow markaa dee may dhicin inaanu cadaabnay rasuul la-aane dee walikulli qowmin haad wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula rusula mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul marka ilaahay rusushii waa usoo diray wax cudurdaar iyo marmarsiyana ma helayaan allah waxau ihi qul waxaad ku tidhaa nebi allow kullun mid wal oo annaga iyo idinka idinka mid ah dhammaanteen annakoo mu'miniintii ah iyo idinkoo gaaladii ahba dhammaanteen mid waliba mutarabbisun wuxuu sugayaa ka kale waxa ku dhacaya macnaha mid walba ka kale wuxuu la sugayaa dhibaatadii ku dhici lahayd ee fatarabbasuu idinkuna suga annaku cadaab iyo cuquubaan idinla suganaa idinkuna suga fasataclamuuna waxaad ogaan doontaan man cidda ay yihiin asxaabu siraati jidka asxaabtiisa macnaha jidka kuwa ehelka u ah jidkii assawiyi ee toosnaa iyo waman cid ayaa ogaan doontaan ihtadaa hanoonay waxaad dib ka ogaan doontaan cidda dariiqa toosan haysa iyo cidda hanuunsani cidday tahay waa ogaan doontaane suga waa waciid iyo goodi maalinaan maanta ahayn ayaa xaqiiqadu caddaan doontaa walataclamuna naba'ahu bacda xiin ilaahay tabaaraka wa tacaala fii hadihi alaayaat waxa uu ku tilmaamay awalan inay maalinta qiyaame wejiyadu u dulloobayaan lilxayi alqayuum ilaaha nool nolosha dhammayska tiran ee taamka ah ilaaha qayuumka ah qayuum waa min amhilati lmubaalaga waxaan u tilmaamayaa waa ka isagu iskii u taaganen cidna u baahnayn arrimaha addoommadiisana u qumayee u taagan ee qof ka maarmi kara aanu jirin isaga marka alqayuum waa alqaa'imu binafsihi almuqiimu ligayrih ka iskii u taagan khalaa'iqdana isagu arrinkooda u taagan ee maamulaya makhluuqaadkiisa hada huwa alqayuum alxayuna waa ka nolosha dhammayska tiran leh allatii lam yasbiqhaa cadamun walaa yalxaquhaa zawaal nolosha aan cadamna ka horeyn zawaalna aanu ka daba iman doonin waayo aadamaha iyo makhluuqaadka noloshoodu waa naaqis dhammays maahe waa kala dhimanta waayo cadam baa ka horreeyey wakhti aanay jirinba zawaalna waa ka iman ka daba iman doonaa oo dee kullu man calayhaa faan alla markaa wuxuu tilmaamay maalintaas wejiyadu inay u dulloobayaan lilxayi alqayuum wejiyadaas ma wejiyada mu'miniinta mise waa wejiyada cusaada culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa wejiyadii mu'miniinta oo macnaha adduunyada markay joogeen ay alle u sujuudayeen ayaa wejigoodu alle u dulloobayo ilaahay isu dhuldhigi jireen oo isu dullayn jireen oo waa adduunyadii laakiin marka la eego siyaaqa aayaadka qur-aankuna isagaa isqeexaya oo isfasiraya eh macnaha ma taageerayo qur-aanka siyaaqiisu waayo aayaadka waxaa lagaga warramaya yowma alqiyaama iyo dhacdooyinkooda markaa sida raajixee xoogga badan ee aimadu ay xoojisay waxa weeyi in wakhtiga loo jeedaana ay qiyaamihii tahay wejiyadana ay yihiin wujuuhu lcusaa wejiyadii cusaadda oo dadkii cusaadda ahaa ee adduunyada dulmiga iyo dunuubta ku soo galay waxa weeyaan kuwoodii gaalada ahaa iyo xataa kuwii islaamka ahaa laakiin cusaadda ahaa ahlu naarka ee mutay in la cadaabo yacni wejiyadoodu waa wada dulloobayaan ahlu dunuubkii iyo cusaaddii oo falamaa ra'awhu zulfatan sii'at wujuuhu aladiina kafaruu markay arkeen naartii oo loo soo dhoweeyey alla wuxuu tilmaamay kuwa gaaloobay wejiyadooda in la xumaansho gelinayo oo la murugo gelinayo ay murugoonayaan oo xumaanayaan waxaana la yidhaha kullu aayati naزlat fi lkufaari tajiru biduyuuliha cusaata almuslimiin waxay culimmadu yidhaahdaan aayad kasta oo lagaga hadlayo gaalada arrimahooda waxay faraqyada ku jiidanaysaa oo ay wadataa cusaaddii muslimiinta waayo muslimiinta kuwooda cusaadiihi waa ahlulwaciid ilaahay waa cafin karaa oo waa suuragal inuu saamaxo laakiin goodiga iyo hanjabaadda iyo waciidku wuu shamlisanaya oo waa ku rumoobaya markaa sida raajixa ah wejiyada dulloobaya waa wujuuhu lcusaa waana yowma alqiyaama ilaahay waxa uu tilmaamay waqad khaaba man xamala dulma alla ilahi maalintaa waxaa hoogay ruuxii dulmi xambaartay qofka markaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cabsoonaya waxa waajib ku ammaanta dulmi inaanu dhabarkiisa ku xambaaran ee uu iska ilaaliyo dulmi la galana waxaa ugu weyn alishraaku billaah ina shirka la dulmun cadiim wax alla wixii kale dunuubiya macaasiyina waa nooc min anwaaci dulmi laakiin dulmiga ugu weyn dulmiyada ayaa shirkiga alla markuu tilmaamay waciidka iyo goodiga cusaada ayaa waxaa lagu xijisiiyey dee wacdiga iyo ballanqaadka wanaagsan ee mu'miniinta waana jamcun bayna atarkiibi watarhiib in dadka cadaabka marka lagu cabsigeliyo raxmaddana lagu rajogeliyo oo labadaa qofka muuminkii u dhaxeeyo bayna alkhawfi waalrajaa allah markaa waxa uu yidhi waman yacmal min alsaalixaati wa huwa mu'minun falaa yakhaafu dulman walaa hadma ruuxa camal wanaagsan sameeye isagoo mu'min ah ee labadaa sifo ku sifooba camal saalixa iyo iimaan ka cabsan maayo dembi aan u samayn in loo xambaariyo wanaagu sameeyena in laga duudsiyo o laga nuqsaamiyo labadaa midna ka baqan maayo walaa yadlimu rabbuka axada wuxuu mutaystay uunbaa la marin oo waxna lagu kordhin maayo waxna laga dhimi maayo dabadeed ilaahay waxa uu tilmaamay in sida uu aayaadkii horeba usoo dejiyey qur-aanka usoo dejiyey isagoo carabi ah oo qur-aanka rabbi waxa uu ku soo dejiyey bilisaanin carabiyin mubiin wakadalika anzalnaahu qur'aanan carabiya had iyo jeer qur'aanan carabiyan qur'aanka carabinimadiisa waxaa loo soo celceliyaa dee si aynu u dareenno luqada carbeed muhimadda ay dadka mu'miniinta u leedahay iyo inaan ruuxna ka maarmi karayn waayo iyada la-aanteed dee diinteennii fahmi mayno carabi la-aan maantana ummadda islaamku carabiga aad bay uga durugto uma dhowaa wax kala lagu mashquulay wasarafnaa fiihi min alwaciidi lacalahum yattaquuna aw yuxdiu lahum dikraa ilaahay waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala inuu waciidka iyo goodiga qur-aanka ku gedgediyo oo uu kusoo celceliyo dhinac walba dadka ugu dhigay hadafka waciidka iyo goodiga loo soo celcelinayaana waxa weeyi bal dadku inay cabsadaan ama ay ku waantoobaan oo wax ku qaataan fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid ayaa ilaahay nebi maxamed ku yidhi nebi allow qur-aanka ku waani ruux alla ruuxa goodigayga iyo ciqaabkayga ka cabsoonaya alla waxa uu tilmaamay culuwiga iyo sarrayntiisa xumaan oo dhan uu ka sarreeyo fatacaala allahu almaliku alxaq dabeed alla wuxuu tilmaamay aadaabta loo baahan yahay qur-aanka marka la akhriyayo wax ka mid ah oo alla waxau yidhi nebi moxamed isagoo amraya wlaa tacjal bilqur'aani min qabli an yuqdaa ilayka waxyuh waqul rabbi zidnii cilmaa waxaa la yidhi nebi maxamedow qur'aanka akhrinta aada akhriyayso hala degdegin inta waxyiga uu jibriil kuu dhammaynayo nebigu sala allahu calayhi wasalam dadaalka uu ku dadaalayo qur'aanka loo waxyoonayo inuu qabto oo qur-aankaasi aanu dhaafin iyo sida uu uga digtoon yahay inaanu qur'aankaa wax ka mid ihi ka dayacmin ayaa malakul jibriil oo qur-aankii u akhriyaya ayaa uu la akhriyayo oo aanu sugayn markaa nebiga sala allahu calayhi wasalam laabta iyo niyadda ayaa loo dejiyey waxaa lagu yidhi qur-aankaa dayacmi maayo iloobina maysid annakaa kuu akhriyana kuuna caddaynana macaanidiisa ee waxba ha werwarin oo ha cabsoonin hana degdegin waxaa la amray inta malakul jibriil ka faaruqayo akhrinta uu waxyiga u akhriyayo inuu sugo oo aanu waxba akhriyin kadib marka uu u dhammeeyo uu ka daba akhriyo ballan iyo damaanadna nebi moxamed waxaa loogu qaaday qur-aan ka dayacmayaa inaanu jirin ee loo ilaalinayo lana xafidsiinayo alfaadiisa iyo macaanidiisa labadaba mar haddii cabsidii haysay laga zuuliyo niyadda iyo laabta loo dejiyey dee sidii buu ku camal falay oo aayaddan waxay la mid tahay aayaddii kale suuratu lqiyaama allah uu ku yidhi laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih ina calayna jamcahu waqur'aanah faidaa qara'naahu fattabic qur'aanah uma ina calayna bayaanah waxaa alla uu yidhi nebi allow ha ku dhaqdhaqaajin carabkaaga qur'aanka oo akhrintiisa ha la degdegin litacjala bih si aad ula degdegto qiraa'adiisa carabkaaga ha ku dhaqdhaqaajin qiraa'ada qur'aanka waa marka uu jibriil kuu akhriyeen waxyigu weli dhammaan waxba carabkaaga ha dhaqdhaqaajine dhegayso oo markaa waxaa la amray carabkiisa inuu joojiyo dhegihiisa uu isticmaalou dhegaysto uun qur-aan ka lumayaa ma jire ballanqaad baa ilaahay siiyo waxa uu yidhi ina calaynaa jamcahu wa qur'aanah korkayaguu ahaaday oo annakaa isku waajibinnay inaannu qur'aanka kuu soo ururinno oonu kuu akhrino qur-aanna marna wuxuu ku yimaadaa bimacna alcalam cala alkitaab calam uu yahay kitaabka qur-aankaa ku yaho waa magaciisii qur-aan marna waa master bimacna alqiraa'a akhrintii ah iminka markaa waa masterkii qiraa'ada marka akhrintiisa iyo kulmintiisuba korka yagay ahaatay baa alla u yihi subxaanah faidaa qara'naahu fattabic qur'aanah ay qiraa'atah marka aanu kuu akhrino dee akhrintiisa raac oo ka daba akhri uma ina calaynaa bayaanah dabeed korka yaga waxa ahaatoonu isku laasiminay inaannu kuu caddayno macaanidiisana nebi allow oo alfaadiisa markaanu kuu akhrino macaanidiisana waa kuu caddaynanaa dee nebiga mar haddii damaanadaa la siiyey wax danbuu ka warwaraa meesha ma yaallo fa idaa qara'naahuna waxaa looga jeedaa qiraa'ata jibriil waayo qur-aanka in badan bay ku soo aroortay in ilaahay tabaaraka wa tacaala naftiisa u nisbeeyo afcaasha ay addoommadiisa malaa'igtu ay qabanayaan sababtuna waxa ay tahay waxay ku qabanayaan baa amarka ilaahay mar hadday amarkii alle ku qabanayaan ficilkaas ilaahay isagu inuu sameeyey oo uu ka soo fulay bay ka dhigantay marka maadaama malakuljibriil qiraa'ada uu akhriyayo alla uu amray ayaa ilaahay isagu isku tiiriyo fa idaa qara'naahu markaanu akhrino macnaha malaga iga jibriil uu kuu akhriyo weeyi waxaa kaloo aayaadkan ku sugan sharafa alcilmi wa fadlih sharafta cilmi uu leeyahiy fadligiisa ilaahay waxau ihi waqul rabbi zidnii cilmaa nebi allow waxaa tiraa rabbigayow cilmi ii kordhi waxay culimmadu yidhaahdeen nebiga lama amrin shay u siyaadadiisa su-aasho oon cilmiga shariicada ahayn haddii wax ka mudani uu jiro waa la amri lahaa inuu su-aasho siyaadadiisa lama odhan xoole kororhso oo siyaadatulmaal ilaahay weydiiso ubad iyo oori lama odhan waxaa la yidhi waxaa tidhaa rabbigayow cilmi ii kordhi taasi waxay daliil u tahay sharafta iyo fadliga iyo saraynta cilmigu uu leeyahay waqul rabbi zidnii cilmaa cilmi markaa lagama dhargo min almahdi ila allaxdi ilaa intaad ka godgelayso waa ka culimmadu ay yidhaahdaan min almaxbarati ila almaqbara sida axmed ibnu xambal iyo keyrkiiba laga soo wariyo cilmigu waa goorma markii la yidhi tawaadda iyo qalinka iyo khadka ayaad laasimaysaa ilaa inta xabaasha lagu qaadayo wax u dhexeeyaaba ma jiro lagama weynaado lamana dhaafo waayo wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila laydinkama siin cilmiga xaggiisa wax yar mooye wax kale waa badan xeeli lahayn oo guntiisa lama gaadho markaa ruuxu qalinkiiyo kitaabka sidaa uu isku dabahayo un godka waa inuu ku galo meel kaleu ku dhammaadaa ma jiro qofku inuu yidhaah waan ka weynaaday oo carabkaa iga weynaadayna ma aha waa wasaawista shaydaanka ee ilmaha yar ee sabiga ah iyo cirooluhu cilmiga waa u siman yihiin ruux walba waa inuu ku dadaalo oo aanu iska dayicin diintiisa dabeed alla wuxuu tilmaamay qisadii nebi aadam calayhi salaam iyo geedkii jannada ku yaalay ee ha u dhowaan lagu yidhi ee uu ku dhacay oo alla waxau ihi walaqad caahidnaa ilaa aadama min qablu fanasiya walam najid lahu casma sidaa darteed bay culimmadu yidhaahdaan dee aadam shantii ambiyadii lagu tilmaamay ululcasmi min arusul ka mid ma ahayn fasbir kamaa sabra ululcasmi min arusul waayo isaga waxaaba la yidhi dee walam najid lahu casma go-aan adag kama qaadan wixii loo diiday oo kama adkaysana waa ku dhacay marka aadam calayhi salaam waxaa la amray oo la yidhi geedkaas jannada meeshaa doonto ka cun oo ka cab sidaa doonto ugu raaxayso laakiin geedkaas uun iska ilaali walaa taqraba haadihi shajara fatakuuna min aldaalimiin geedkaa uun ha u dhowaanina si aydaan dulmi iyo dembi ugu dhicin aadam iyo xawa saasaa lagu yidhi dabeed markaa waxa dhacday dee fanasiya walam najid lahu casma aadam amarkii la siiyey iyo ballantii waxa weeyaan waa ka tegey oo ma oofin mana yeelan go-aan adagu kaga adkaysto wixii loo diiday la yidhi daah ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay oo haddana uu inooga warramay qisadii ku tacalluqaysay aadam iyo sujuuddii la amray in loo sujuudo oo malaa'igtii markii la yidhi aadam u sujuuda sujuuda taxiyatin wa takriim sujuud sharfid iyo karaameyn waa aadam daaco iyo cibaadana waa allah waayo aslu daaca waa cidda amarka bixisa marka amarka sujuudda ibliis markuu diiday aadam ma caasiyina ilaahay buu caasiyey ilaa amarka allaa bixiyey marka sujuuddu aadam waxay u ahayd karaamo iyo sharaf ilaahayna daacay u ahayd ilaa amarka isagaa bixiye marka malaa'igtii waa sujuudeen ibliis mooyaane oo abuljinni ah isagu waa diiday weliba wuxuu ku andacoodo uu yidhi ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin sideen ugu sujuudaa aadam anaaba ka khayr badane aniga dab ololayaad iga abuurtay isagana dhoobaad ka abuurtay ma annakaa simanba waanu kala saraynaaye sidaa darteed ayaa culimmadu waxay yidhahdeen awalu man qaasa ibliis yacni qiyaas faasidlictibaar ah oo meel nas yaallo caqli iyo ra'yi laga hor keeno ibliis baa ugu horreeyey waanu ku lumay waxaana la yidhi cid kasta oo naska iyo daliilka qiyaas iyo ra'yi ka hor keenta dee waa ariiqatu ibliis waddada ay haysaa waayo waxaa la yidhi laa qiyaasa maca annas mar haddii meesha nas yimaado qiyaas iyo ra'yi iyo sidan ay ila tahay way hadhay hoggaansan unbaa lagaa rabaa waxa alla uu yidhi markaas faqulnaa yaa aadamu ina hada caduwun laka walizawjika falaa yukhrijannakuma min aljannati fatashqaa waxaa la yidhi aadamow ninkan ibliis ee ilaahay caasiyey cadow buu kuu yahay adigiyo ooridaadaba ee ninkaas iska jir oo jannada yuu idinka saarin si aanad u rafaadin oo dhibaato ugu dhicin culimmadu waxay yidhaahdeen fatashqayaa lama odhanee fatashqaa mufrad aadam uun baa la yidhi si aanad dhibaato ugu dhicin waxaa labadoodaba dhibaatada loogu tiirin waayey waayo ninku oorida isagaa u shaqaynayo rafaadka iyo dhibaatada iyo zaraca iyo tacabka iyo bannaanka inuu u baxo waa xilka ninka saaran marka maadaama haddii rafaad adduunye iyo tacab loo baxo cidda dee beerihii qodaysa tabcaysa shaqaynaysa rafaadaysa ay raggi yihiin oo sida caadiga ah xilka shaqadu ay ragga saaran yihiin sidaasaa aadam loogu nisbeeyey fatashqaa iyadoo shaqaawada iyo dhibaatadu dumarkaba ay soo gaadhayso dee waa ku kala badan yihiin alla wuxuu tilmaamay iyadoo lagu boorinayo jannadiisa inuu ku fara adaygo bannaanka aanu uga bixin waxyaabaha uu jannadii ku haysto oo waxaa la yidhi jannada dhexdeeda ku gaajoon maysid kuna arradi maysid ku haraadi maysid qorax iyo kulaylna ku arki maysid waxaasoo dhami waa boorin iyo tarkiib iyo jeclaysiin jannada ah fawaswasa ilayhi shayaan dee ninkii shayaan meel ma fadhiisana wuxuu bilaabay inuu waswaasiyo aadam iyo xawaa waswaaskana waxaa la yidhaha asawt alkhafi codka hoose waa hadal hoose uu maqlayo oo uu fahmayo ayaa uu ku tashwiishiyey oo waxa weeyaan uu kula hadlay markaasaa wuxuu yidhi aadamow ma ku tusaa maadaama ninku dee had iyo jeer xilkiiyo mas-uuliyadda u hay iyo hoggaanka sidaasaa mar walba iyadoo wixii dhacaaba labadooda uu saamaynayo haddana aadam amarka loogu horumarinayaa marka waxa uu yidhi aadamow ma ku tusaa geed haddaad cunto weligaa aanad dhimanaynood waarayso mulki iyo boqortinimo weligeed aan baaliyoobinna aada helayso kaa ma ku tusaa markaasaa weliba dhaar uu maray oo waqaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin wuxuu aadam iyo xawaa dhaar ugu maray ibliis inuu nasteex u yahay oo iyaga uu la talinaayo waxay culimmadu yidhaahdeen aadan mabuu sawiran oo maskaxdiisaba kumay soo dhicin addoon iyo makhluuq inuu ilaahay been ugu dhaaran karo wuu iska rumaystay waayo isma buu lahayn dee addoon ilaahay ayaa dhaar been ku maraya makhluuq yacni been ku dhaaranaya dabadeed wuxuu ibliis kolbe dhinac iska soo taagaba dee wuu ka soo dhaadhacay waxaa dhacday markaa faakalaa minha fabadat lahumaa saw-aatuhumaa way cuneen oo geedkii la yidhi haw dhowaanina way ku dhaceen markiiba cawradoodii baa ka shifantay saw-aatuhumaa waa cawradii cawradana waxaa la yidhi waxaa saw-a loo yidhaah lianna inkishaafahaa yasuu'u saaxibaha waayo cawradu markay faydanto qofkii way xumaynaysaa oo waa ka naxaya waanu ka murugoonayaa sidaasaa saw-a loo yidhi cawrada marka cawradoodii baa ka shinfantay oo mid walba ka kale cawradiisiibaa u muuqatay markiiba waxay gudagaleen geedihii jannada caleyntoodii inay isku asturaan oo ay korkooda ku dhajiyaan ilaahay waxau ihi wacasaa aadamu rabbahu faqawaa aadam rabbigii waa caasiyey oo waa baadiyoobay waxaa looga jeedaa macnaha amarkii lagu yidhi geedka ha taaban dee ma adeecine waa caasiyey riwaayada iyo baadidana waxaa looga jeedaa hanuunku wuxuu ahaa amarka alle inuu u hoggaansamo marka uma hoggaansamine dee amarkii waa ka habaabay oo hallowgu waa kaah culimmadu waxaanay isweydiiyaan ambiyada iyo nebiyadu dembiyadu ma ka dhacaan culimmadu markaa waxay yidhaahdeen dembiyada waaweyn ee foosha xun ambiyadu waa macsuumiin oo kama dhacaan dembiyada waaweyni laakiin dembiye yaryar iyo sakaa'ir ama khilaafu lwlaa si laga wanaagsan yahay waa ka dhici kartaa laakiin ilaahay kuma yacni eego oo kuma daaye-e markaaba waxaa la waafajiyaa towbada waana laga toobad aqbalaa dabadeed xaaladoodu waxay noqotaa xaaladii markii hore mid kaba fadli iyo sarrayn badan oo sidii hore si ka fadli badan ayaa ilaahay ugu bedelaa markay toobad keenaan waana sida aadamba ku dhacday oo allah waxau ihi sida aayaadka kale laynoogu tilmaamay fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba calayh aadam rabbigii wuxuu kala kulmay kelimaad uu ku toobad keenay oo macnaha waxaa lagu ilhaamiyey oo la waafajiyey kelimaad toobadkeen iyo tadaruca dabeed ilaahay waa ka toobad aqbalay oo waa doortay kelimaadka la waafajiye ee toobadkeenkuna waxa weeyaan hadalkay yidhaahdeen qaala rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin waxay yidhaahdeen rabbigayow nafahayagii waa dulminay oo waa dembaabnay haddaanad noo dembi dhaafin oonad noo naxariisanna walle waa khasaari doonaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuu ka toobad aqbalay markay toobad keeneen uma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahadaa rabbigii waa doortay aadam ikhtaarahu allah wastafaah waanu ka toobad aqbalay xaqa iyo wanaaggiina waa ku hanuuniye waa ku hagaajiyey dabadeed markii dembigaasi ka dhacay aadam lagana toobad aqbalay ayaa allah waxa uu ku yidhi ihbitaa minha jamiican bacdukum libacdin cadow ka dega jannada oo dhulka u dhaadhaca dhammaantiin aadam iyo xawaa iyo waxaad koobsateen ee dhabarkiina ku jiree laydinka khalqi doono barhkiinba barhka kalena cadow buu u yahay macnaha tafiirtiinnu waa isdili doontaa dulmi baana dhexdooda ka dhici doona ihbitaa waa aadam wa xawaa jamiican tafiirtooda ka tafiirmi doonta ayaa soo gelaysa kuwa cadaawadu dhexdooda ay dhacaysaana waa duriyadda ee aadam iyo xawa ma aha aayaadka qaarkood ee ihbituu waawuljamaacaha la cabirayna waxaa la yidhi waa aadam iyo xawaa iyo tafiirta laga abuuri doono ayaa loo jamciyey amase dee aljamcu maa fowqa alwaaxid luqada jamaca ku idlaaqda laba yacni mid wixii ka badan ayaaba waxa weeyaan loo jeedaa oo ay ku dareeraysaa aayaddu bacdukum libacdin cadow laba qowl baa ku jira in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa jamacan aadam iyo duriyaddiisa iyo ibliis iyo duriyaddiisa ayaa dhexdooda cadaawaddu ay dhacaysa iyo in la yidhaahdo maahee tafsiirka aynu hore u marray oo ah in loo jeedo bani aadamka dhexdooda sida siyaaqu uu xoojinayana waxa weeye in hadda looga jeedo yacni cadaawadda bani aadamka dhexdooda dhacaysa ta shaydaanka iyo ibliisna dee meelo kala lagu tilmaamay cadaawadda u dhaxaysa shaydaanka iyo aadamaha dabeed rabbi waxa uu tilmaamay faima yaatiyanakum minii hudan faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa waman acrada can dikrii faina lahu maciishata danka allah waxau yihi haddii xaggayga hanuun idinka yimaado waa rususha lasoo dirayo iyo kitaabka lagu soo dejinaye dee dadku waa laba mid raaca iyo mid ka baydha qofka raaca adduunyada kuma hallaabayo waa hanuunay aakhirana kuma guuldarraysanayo waa guulaysanaya falaa yadilu walaa yashqa laakiin qofka ka baydha ee raaci waaya rususha qur'aanka iyo xaqana ku hanuuni waaya kaa waxaa la tilmaamay fa ina lahu maciishatan danka horta adduunyada nolol cidhiidhiyuu ku leeyahy diiqadda iyo cidhiidhiga waxaa looga jeedaa waxa uu ku noolaanayaa xataa adduunyo wuxuu doono hadduu haysto deganaansho iyo xasiloonaan laabta iyo niyadda iyo qalbiga ka dareemi maayo oo waxaa laga yaabaa qofka xoola nooc walba isagoo haysto ay faraqyadu u buuxaan dee haddana inuu isdeldelo ama dabaq iska soo tuuraa laga yaabaa waayo wuxuu dareemayaa cidhiidhi iyo diiqad ayuu dareemayaa waana iimaan la-aanta markaa ruuxu hadduu iimaanka waayo qalbigiisa wax qaboojin karaa ma jiro on iimaanka ahayn iimaanuunbaa buuxin karaa marka nolosha cidhiidhigii waxa weeyi waa diiqadda qalbiga iyo cidhiidhiga laabta ee xoolo yaraan ma aha waayo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii sharafta badnaa iyagoon xoolo badan iyo adduun midna aan haysan oo guryahooda gaaja ay ka soo bixinaysay ayay haddana ku noolaayeen nolosha ugu raaxada iyo deganaanshaha badan oo waa nolosha ku salaysan dee iimaanka iyo dikriga iyo taacada alaa bidikri illaahi tatma-inu lquluub waxaa lagu xasilo ee lagu degaa waa dikriga iyo taacada ee adduunyada jeebka lagu haya ma aha marka alla waxau ihi diiqad ayay ku noolaanayaan kuwa qur-aanka ka jeestaa adduunyada wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma maalinta qiyaamena waxaa la keenayaa iyagoo indhala oo dam ah oo aayaadka qaarkood waxaa laynoogu sheegay in markay aakhiro yimaadaan wax ka aragti iyo maqal badanba aanu jirin oo wax walba ay arkayaan oo xaqaa'iqdu u kala caddaanayso oo alla waxau ihi aayaddii suuratu maryama inagu soo martay asmic bihim wa absir yowma ya'tuunana alla maqli ogaa oo maqal badana oo arag badana maalintay noo imanayaan waa qiyaamada ah indhafiiqana oo dhaganugulah wax walba waa arkayaan waana maqlayaan aayaddii kale rabbi waa kii ku lahaa iyadoo iyaga laga warramaayo hadalkay odhan doonaan rabbanaa absarnaa wa samicnaa farjicnaa nacmal saalixan innaa muuqinuun rabbigayo waanu aragno waanu maqalay maantaanu wax walba samac iyo basar aanu leenahay ee adduunyadii dib noogu celi camal wanaagsan aanu soo samaynaye iminkaanu rumaynanaaye aayaddii kale rabbi wuxuu lahaa fakashafnaa canka khiaa'ak fabasaruka alyowma xadiid insaankii arrintu markii hortiisa timaadee wax walba uu arko ayaa alla ku odhanayaa maanta daboolkii iyo daahi waanu kaa faydnay oo araggaagu waa xadiid bira oo meel walba ka tafaya alla ilaahay wax walba waad arkaysaa marka maadaama la yidhi wax walba sidaasay u arkayaan sidee loo kulminayaa macaanida aayaadkaasi tilmaameen iyo macnaha aayaddan isagoo indhalaa la keenayaa waxaa loo kulminayaa siday culimmadu tilmaameen qiyaamadu waa mawaaqif iyo mawaatin kala duduwan oo isku hal meel ma aha amaakinta la maraya waa kala duwanta waxaana lagu jamcinayaa marka hore mowqifka qiyaame in la keenayo iyagoo indhala oo dhegala oo afla oo dam ah kadib mawaatinta kale in xubnihii loo soo celinayo oo wax walba ay arkayaan oo ay maqlayaan marka marka hore iyagoo dam oo indhalaa la keenayaa kadib xubnaha waa loo soo celinaya waxbay arkayaan oo waxaa aayadda sii yacni xoojinaya aayaddan aayaddii kale alla uu ku yidhi wanaxshuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim cumyan wa bukman wa summa ma'waahum jahannamu kulamaa khabat zidnaahum saciira ilaahay waxau ihi maalinta qiyaame waxaanu keenaynaa iyagoo wejiyadooda ku socda lugaha kuma socdaane wejigay ku socdaan nebiga markii la weydiiye waxau yidhi ilaahay adduunyada markay joogeen lugaha ku socodsiiye miyaanu awoodin madaxa inuu ku socodsiiye waa awoodaa madaxa iyagoo ku socdaa la keenayaa maxsharka iyagoo indhala oo afla oo dhegala hoygooduna waa jahannamo walciyaadu billaah mar kastoy ku dhowaato inay baktidoy damtana holac iyo olol baa loo siyaadinayaa jahanama nacuudu billaahi min jahannam waxaa markaa rabbi uu tilmaamay aadamihii isagoo indhoolaa marka la keeno mowqifkii qiyaame ma aamusayo wuxuu odhanayaa lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira ilaahow maxaad indhala-aan iigu soo xaadirisay qiyaamaha soonigii waa arki jiray waxaa lagu odhanayaa kadalika atadka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyawma tunsaa aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu maanta waxay waafaqsan tahay nin walba wuxuu adduunyada kusoo sameeyey oo adduunka markaad joogtay ayaa aayaadkayagii lagugu dul akhriyey haddana aad ka tagtood qaadan weyday adigana maanta ayaa naarta lagaaga tegayaa oon laguu naxariisanay wakadalika najzi man asrafa walam yu'min biaayaati rabbih wala cadaabu alaakhirati ashaddu waabqaa ilaahay waxau yihi kaa qur-aanka ka jeestay sida aan nuu abaal marinay nuu ciqaabnay sidaas oo kale ayaa cid kastoo xadgudubtoo dabarka goosata oon aayaadka rabbi rumayn aanu u ciqaabaynaa u abaalmarinaynaa cadaabka aakhire ku sugaya ayaana ka adayg iyo baaqinimo badan rafaadka iyo tacabka adduunye kusoo maray dabadeed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay umamkii horiyo halaagii ku dhacay oo uu yidhi kuwani miyaanay kuwaan toobaynoo wax ku qaadanayn afalam yahdi lahum kama ahlaknaa qablahum min alquruuni yamshuuna fii masaakinihim ina fii dalika la aayaatin liuli nnuha miyaanay uba caddaan halaagaannu ummadihii hore halaagnay miyaanay ogeyn intaannu ummada halaagnay degaanadoodii ay sii marayaan ee soo marayaan dadkii caqli leh ayaa calaamad lagu cibro qaataa arrintaa ugu sugan tahay alla waxau idhi haddaanay jiri lahayn kelmad horoo ilaahay xukumay oo ah in cadaabka dib loogu dhigo xujada lagu oogo iyo muddo loo asteeyo o loo qoondeeyo ajashoodii haddaanay jiri lahayn haddaaba halaaggu uu ku habsan lahaa laakiin waxaa dib loogu dhigayaa muddo loo qoondeeyaa jirto ay sugayaan oo sinaba aanay u dhaafayn dabeed ilaahay waxau idhi fasbir calaa maa yaquuluun nebi allow isaga dulqaado afxumada iyo edabdarraday kugula dhaqmayaan iska sabiro u dulqaado wasabix bixamdi rabbika qabla uluuci shamsi waqabla guruubiha wa min aanaa'i alleyl fasabix waatraafa annahaari lacallaka tardaa allah waxau idhi subxaanah nebi allow rabbigaa nasahoo u tasbiixso oo macnaha u tuko adigoo mahadnaqa rabbigaana ku dheehan cadeed soobaxa ka hor iyo cadeed dhaca ka hor waa subax iyo casar iyo saacadaha habeenkii iyo cidhifyada maalintii waa maqrib iyo cishaayi iyo duhur si aad u raalli noqoto abaal iyo ajar wanaagsan aada u hesho dabeed nebiga waxaa looga digay adtatallucu ila addunya waxay culimmadu yidhaahdeen nebiga waa lagu halqabsanayaa laakiin cidda loo socdaa waa ummadiisaoo waa min baabi iyaaka acni wasmaci ya jaara waa la ogyahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam nin adduunyaba inaanu ahayn tacalluqna aanu ku lahayn laakiin awaamirta nebiga waa loo sii marinayaa ee cidda loo jeedo ee loo quusgoynaya waa ummadiisa iyo dadka ahlulislaamka ah ayaa loo jeedaa oo lala hadlaya marka alla waxau yidhi indhahaaga ha u taagin kuwaa waxaanu ugu raaxaynay waxaa laga qaadanayaa aswaajan minhum gaalo oo dhan ma aha dee qaarkoodunbaa loo raaxeeyey qaar baa adduunyadana aan wax ku haysan aakhirana cadaab ku sugaya oo labadaba seegay laakiin qaarkood ayaa adduunyada loogu sii raaxaynaya walow aakhire haba lagu cadaabee waxaana sidaa loo samaynayaa waa linaftinahum fiih waa imtixaan lagu imtixaamayo iyo cadaabka oo loogu kordhinayo laakiin rabbi waxau ihi warisqu rabbika khayru waabqaa nebi allow arsaaqada rabbiga oo jannada iyo abaalmarintiisa iyo ridaha rabbi ayaa ka khayr badan oo ka baaqinimo badan way ka khayr badan tahay oo labadaasi wax la isbarbar dhigo laysku miisaamoba ma aha way ka baaqinimo badan tahay oo dee adduunyada wax kastoo dadka soo maraa waa dhammaanaya adi ama adaa ka dhimanayaba laakiin aakhiro waxa yaalla waa baaqi oo weligii baabi'i maayo maa cindakum yanfad wamaa cinda allaahi baaq dabeed waxaa la amray ehelkiisa iyo dadka inuu salaada amruu ku sabro waxaana la yidhi arsaaqad ku weydiin mayna annakaa ku arsaaqayna cidhibta dambana muttaqiintaa leh halkaa waxaa laga qaadanayaa dadku wixii la faray way dayaceen wixii loo damaanad qaadayna waa ku dadaalayaan waa cagsi waa arrin iska soo horjeeda oo wixii la faray oo cibaadaadka iyo salaada in loo dadaalo ah way dayaceen wixii loo damaanad qaadayna way ku dadaalayaanoo way ku daaleen waa arsaaqadda waayo dee ilaahay tabaaraka wa tacaala arsaaqadaada isagaa damaanad qaaday oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay ina ruuxa alqudusi nafata fii ruuci anahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha waajalaha faataquu llaha waajmiluu fi alab wuxuu lahaa malakuljibriil waxa uu qalbigayga ku tufay inaan nafina aanay dhimanayn ilaa ay dhammaysato arsaaqadeeda iyo ajasheeda way u qoranta way qaadaysaa haddaba alla ka baqa oo sidaad ilaahay wax uga doonaysaan wanaajiya oo wanaag iyo xalaal ilaahay wax kaga doono xaaraan ha kaga doonina taa macnaheedu ma aha dee in lagu leeyaha shaqaysanin oo iska fadhiiso inaad shaqaysato inaad dadaasho walaa tansa nasiibaka min addunya laakiin macnuhu waxa uu yahay hamigaaga iyo warwarkaaga ugu weyn taaha ka dhigin warwarka u weyni waa aakhiro iyo arrinkeeda iyo diintaada inaad ku dadaasho iyo aacada arsaaqada waa lagu damaanad qaaday oo waa shakila-aantaas allah waxa uu tilmaamay odhaahda ay yidhaahdeen miyuu maxamed mucjizo noo keeno markaase alla waxa uu ku yidhi awalam taatihim bayinatu maa fi suxufi اluulaa miyaanay u iman kutubihii hore wixii ku yaalay caddayntoodu qur-aanka miyaanay ugu iman oo waxyaabahay kutubihii hore tilmaameen iyo akhbaartii umamkii hore iyo ambiyaduu rabbi hore u soo diray qur-aanka miyaan loogu qeexin oo loogu caddayn miyaanay taasi ugu filayn mucjizo ay ku gartaan inuu nebi moxamed rasuulkii ilaahay yahay qur-aankana kalaamkii ilaahay uu yahay ila isagu goobjoog ma ahayn wa qaaluu lowlaa unzila calayhi aayaatu min rabbih qul inama alaayaatu cinda allahi wa inamaa ana nadiirun mubiin allah waxa ihi waxay yidhaahdeen miyaa nebi moxamed mucjizaad ilaahay ka ahaaday xaggiisa lagu soo dejiyo waxaad ku tidhaha nebi allow aayaadku ilaahay agtiisunbay ahaadeen oo allun baa soo dejiya aniga gacantayguma jiraan anigu waxaan ahay un dige digniintiisuna ay caddahay markaasa alla waxa uu yidhi awalam yakfihim anna anzalnaa calayka alkitaaba yutlaa calayhi oo miyaanay kuwan ku filaan oonay kaafi ku noqon inaanu kugu soo dejinnay kitaabka qur-aanka ah ee korkooda lagu akhriyayo inna fii dalika la raxmatan wadikraa liqowmin yu'minuun qur-aankaas waxa ugu sugan waano iyo xus kuwa muminiinta ay kuwaan toobaan oo ku xasuustaan ilaahay aayaddaas waxaa laga qaadanayaa in mucjizada qur-aanku ay kaafi tahoy mucjizanimo ugu filan tahay bal ay tahay mucjizada ugu weynee adduunka ilaahay usoo rogaya addoommada mucjizo ka weynba inaanay jirin ta qur-aanka sidaa darteed ayaa nebigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam kamaa fii saxiixayni min xadiidi abi hurayra maa min alambiyaai min nabiyin ilaa waqad ucطiya min alaayaati maa miluhu aamana calayhi اlbashar waxa uu nebigu yidhi ambiyada ka mid maaha nebi lasoo diray ma jiro ilaa hadduu jirase waxa la siiyey mucjizaadka wax mucjizadaasoo kale ay dadku ku rumeeyaan oo lagu raaco ciddii rumaynasee hanuun rabbi ula damcay nebi kasta waxaa la siiyey mucjizaad ay dadku ku raacaan waxau yihi wa inamaa kaana aladii uutiitu waxyan awxa allaahu ilay waxa uu nebigu yidhi anigu mucjizada lay siiyey waa qur-aanka la ii waxyooday wa arjuu an akuuna akarahum taabican yowma alqiyaama waxaanan rajaynayaa maalinta qiyaamo ka ugu atbaac iyo dad badan inaan noqdo marka aakhiro laysugu yimaado ambiyada ka ugu dad badan inaan noqdo aan rajaynaya waana siday tahay ee xaqiiqadu ay tahay halkaa markaa waxaa ka cad in qur-aanku uu yahay almucjizatu alkhaalida mucjizada waaraysa ilaa qiyaamaha ee ugu weyn ee nebi moxamed ilaahay ku karaameeyey ilaa maanta taagan mucjizaadkii ambiyadii hore dhimashadooday raacisay ku dhammaanaysay oo nebi ciise iyo nebi muuse iyo saalix iyo mucjizaadkii la siiye kamay dambayndee laakiin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam mucjizada la siiyey qur-aanku ilaa maanta waa qaa'im waanay taagnaanaysaa oo waa tii lagu taxadiyey lagu cariye gaalada carbal isagoo kala keena haddii hadalkiina uu run yahay way kari waayeen waxaana caddaatay inay beentoo tahay oo qur-aanku uu yahay kalaamullahi min rabbi alcaalamiin dabeed alla waxa uu ku gebagabeeyey waciid iyo goodi oo qul kullun mutarabisun fatarabasuu fasataclamuuna man asxaabu siraati sawiyi waman ihtadaa waxaa la yidhi nebi allo waxaad ku tidhahdaa suga anna waan sugayaaye qolo walba qolada kale waxa ku dhaca way eegayaane bal hadda suga wakhti dambea ogaan doontaan labadeenna qolo bal qolada jidka toosan ku taagan ee hanuunsan qolada ay yihiin waa la ogaan doonaaye suga ku dheh waa waciid iyo goodi allah waxau ihi subxaanahu wa tacaala wacanat ilwujuuhu wejiyadii waa u khushuuceenoo way u dulloobeen lilxayi ilaaha xayigee nool ayaa wejiyadii u dulloobeen allihii alqayuumi ee waxa weeyaan maamulidda badnaa makhluuqaadkiisaee iskii u taagnaa arrimaha addoommadiisana u taagnaa ee qaa'imka u ahaa alla waxau ihi waqad khaaba alla ilaahay dhab ahaan waxa u hoogay man xamala ruuxa xambaartee qaatay dulmaa dulmi waman yacmal ruuxa sameeya min asaalixaati acmaasha wanaagsan wax ka mida ruuxa sameeya walxaal huwa isagu mu'minun mu'min uu yahay falaa yakhaafu ka baqan maayo dulmaa in lagu siyaadiyo dembi aan u samayn ka baqan maayo walaa hadmaa wanaag uu sameeyey in laga nuqsaamiyo oo laga duudsiiyana kaka baqan maayo alla waxaa uhi wakadalika ay mila dalika alinzaal soo dejintaas oo kale aanu aayaadka horeba soo dejinnay ayaa anzalnaahu qur'aankani aanu u soo dejinnay qur'aanan xaal uu yahay qur'aan ay maqru'an mid la akhriyayo kaa la akhriyayo oo carabiyan af carbeed loo nisbeeyo afka carabiga ah wasarafnaa waanu gedgedinay fiihi ay fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisana waxaanu ku gedgedinay oo si walba dadka ugu dhignay min alwaciidi goodigii wax ka mid ah ayaanu ku gedgedinoo ku soo celcelinay maxaanu sidaa u samaynay lacallahum yattaquuna si ay alla uga baqaan aw yuxditu ama uu ugu keeno waciidkaasi lahum iyaga dikraa waano ay ku waano qaataan oo ku cibro qaataan fatacaala allaahu ilaahay baa korreeyo xumaana oo dhan ka sarreeya allihii almeliku ee boqorka ahaa alxaqu ee xaqa ahaa walaa tacjal hla degdegi nebi allow bilqur'aani ay biqiraa'ati alqur'aan qur'aanka akhrintiisa hala degdegin min qabli an yuqdaa inta aan laguu dhammayn ilayka adiga nebi allow waxyuhu qur'aanka waxyigiisa laguu waxyoonayo intaan laguu dhammayn hala degdegin ee iska sug oo dee waxaa laga qaadanaya aayaddii kale waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu lacalakum turxamuun waa aadaabta guud ee qof kastoo qur'aan lagu akhriyayo munaasabka weye laga doonayo inuu dhagaysto oo u dhegraariciyu aamuso si loogu naxariisto mar haddii qur'aan lagu dul akhriyayo waqul waxaad tidhaha nebi allow rabbi yaa rabbi rabbigayow zidnii ii kordhi cilmaa cilmi ii kordhi walaqad cahidnaa wallaahi laqad cahidnaa waxaanu kula ballanay ama u dardaaranay ilaa aadama aadam waxaanu u dardaaranay min qablu hore ay bitarki akli shajara geedda cunideedii inuu ka taguunu u dhowaan baanu hore ugu dardaaranoonu amaray fa nasiya dabeed waa iloobay macnaha waa ka tegey oo waxa weeyaan ballantii ma oofin walam najid umanaanaan helin lahu aadam umaanaan helin casmaa go-aan uu kaga adkaysto waxaanu u diidnay umaanaan heline kama adkaysana waa ku dhacay wadkur xusnabi allow id waagii qulnaa anu ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta usjuduu usujuuda liaadama aadam u sujuuda oo fasajaduu dabeed ay u sujuudeen ilaa ibliisa ibliis mooyaane ibliis oo abaa diiday oo isagu iska kibriyey abaa wastakbara aayaadka kalena waa kuwa tilmaamo waa kufru liibaa'i walistikbaar faqulnaa dabeed waxaanu nidhi yaa aadamu aadamow ina haadaa kani oo ibliisihi cadowun cadow weeyi laka adiga ayuu cadow kuu yahay iyo walisawjika xaaskaagaba ee falaa yukhrijannakum ayaanu idinka saarin labadiinnaba min aljannati jannada yaanu idinka saarin oo fatashqaa dabadeed aad dhibaato mudato haddaad jannada ka baxdo inna laka waxa kuugu sugan aadamow allaa tajuuca inaanad ku gaajoon fiihaa jannada dhexdeeda oo walaa tacraa aanad ku aradin arad la-aan yacni aanad ku qaawanaan wa annaka iyo adigu laa tadmaw inaanad ku oomayn fiihaa jannada dhexdeeda aanad ku haraadayn baa kuu sugan oo walaa tadxaa aanad ku qoraxaysanayn oo kulayl qoraxeedna aanad arkayn fa waswasa waxa waswaasiyey ilayhi aadam oo hoos wax ugu sheegay ashaydaanu shaydaankii qaala waxa uhi yaa aadamu aadamow hal adulluka ma ku tusaa calaa shajarati alkhuldi waaritaanka geeddiisa iyo wa mulkin wa shajarati mulkin iyo boqortinimo geedeed boqortinimadaasoo laa yablaa aan dhammaanayn ma ku tusaa waxay culimmadu yidhaahdeen aadamuhuna wuxuu ugu jecel yahay laba arrimood in la yidhaha ma dhimanaysid weligaa iyo boqortinimo iyo madaxtinimo daa'imaad helaysaa waa labadii aadamuhu ugu jeclaa ayuu yidhi halkanaa laga helaya si uu udagu u lugooyo faakalaa dabeed waa cuneen aadam iyo xawaa minhaa geeddii loo diiday bay wax ka cuneen fabada dabeed waxa u muuqatay lahumaa labadooda sawaatuhumaa cawradoodiibaa u muuqatay oo watafiqaa waxay gudagaleen aadam iyo xawaa yaksifaani inay isku dhadhajiyaan calayhimaa korkooda min waraqi iljanna geedihii jannada caleentoodii inay isku dhadhajiyaan wa casaa aadamu aadam waa caasiyey rabbahu rabbigii oo faqawaa waa baadiyoobay oo wixii la amray waa ka ambadee ma samayn uma ijtabaahu dabeed waxaa doortay aadam rabbuhu rabbigii ayaa doortay oo fataaba calayhi dabeed waa ka toobad aqbalay oo wahadaa waana hanuuniyey ilaa uu sidiisii hore sifo ka wanaagsanba ku sugnaaday aadam waxaa la yidhi markaa aadamaha dee hadduu dembaabo ama uu iloobuu ka soo noqdo dee waa dariiqii aabbihiio waman yushaabi abahu famaa dalab oo aadamba sidii loo doortay ayuu ilaahay u dooranayaa haddiise intuu dembaabo uu ka soo noqon waayo dee waa dariiqu ibliis oo markaana naarta hanti u ah walciyaadu billah qaala hbiطaa minha jamiica bacdukum libacdi caduwun qaala waxa uu rabbi ku yidhi ihbiطaa ka dega aadam iyo xaawa minhaa jannada xaggeeda ka dega oo hoos u dhaadhaca jamiican xaalatiin dhammaantiin bacdukum barhkiin libacdin barhka kale caduwun cadow buu u yahay faimaa yaatiyannakum hadduu idin yimaado oo minii xaggayga hadduu idinka yimaado hudan hanuun oo rusul aan soo dira iyo kutub aan ku soo dejiyo faman itabaca ruuxaa daba raaca hudaaya hanuunkayga raaca falaa yadilu adduunyada kuma hallaabayo walaa yashqaa aakhirana kuma guuldarraysanayo waman acrada ruuxa kasii jeedsadana can dikrii xuskayga waa qur-aankii fa inna lahu kaa waxa u sugan maciishatan nolol noloshaasoo dankaa cidhiidhiya wanaxshuruhu waxaananu soo xaadirinanaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana acmaa isagoo indhala qaala waxau odhanayaa marka rabbi yaa rabbi rabbigayow lima xashartanii maxaad iisoo xaadirisay acmaa anigoo indhala walxaal qad kuntu aan ahaa basiiran mid wax arkaya adduunyada qaala waxa uu ku odhanayaa rabbi kadalika alamru kadalik arrinku waa caynkaas adiguba sidaasaad samaysay atadka way kuu timid aayaatuna aayaadkayaga ayaa adduunyada kuugu yimid oo fanasiitahaa dabeed waad iskaga tagtay wakadalika adigana sidaasaa alyowma maanta tunsaa lagugu iloobayaa naarta wakadalika sidaanu u abaalmarinay kaa qur-aanka ka jeestay ayaanu najzi u abaalmarinaynaa man asrafa ka xadgudba oo walam yu'min aan rumaynin biaayaati rabbihi rabbigii aayaadkiisa walacadaabu alaakhira aakhiro cadaabkeeda ayaa ashaddu ka daraan badan oo wa abqaa ka baaqinimo badan rafaadka iyo maciishada culus ee adduunyada afalam yahdi lahum afalam yahdi miyaanay u caddaan lahum iyaga ay ihlaakunaa lilumami qablahum halaagaanu umamkii ka horreeyey halaagnay miyaanu u caddaan kuwan gaaladan quraysheed afalam yahdi lahum ihlaakunaa halaagaanu kuwaa halaagaynay miyaanu kuwan maanta jooga u caddaan oonay ogeyn kam in fara badan ayaanu ahlagnaa halaagnay qablahum iyaga hortood oo min alquruuni ummada ah ama kam in fara badan ayaanu ahlagnaa halaagnay qablahum iyaga hortood oo min alquruuni ummada ah waa tamyiiskii kamta yacni in badan oo ummada ah ayaa iyaga hortood aanu halaagnay yamshuuna xaal ay soconayaan kuwan gaaladan quraysheed fii masaakinihim ummadaha hore la halaagay guryahoodii iyo degaanadoodii ay dhex soconayaan oo safarada sii socod iyo soo socodba ay soo marayaan alla waxau ihi inna fii dalik madkuurkaa lasoo sheegay waxa ku sugan la aayaatin calaamado waaweyn oo lagu cibro qaataa ku sugan oo liulinnuhaa dadka caqliga leh ayay ugu sugan yihiin walowlaa kalimatun kelmadi haddii aanay jiri lahayn kelmadaasoo sabaqad hormartay min rabbika rabbigaa xaggiisa ka hormartay nebi allow iyo wa ajalun labadaa isku xidh iyo wa ajalun muddo haddaanay jiri lahayn muddada oo musaman la magacaabay labadaa arrimood haddaanay jiri lahayn way jiraane lakaana wuxuu ahaan lahaa huwa halaagga ummadaha ku dhacayaa wuxuu noqon lahaa lisaaman mid laasimayo markaaba ku dhacoon ka raaginba ayaa uu noqon lahaa ee fasbir sabir nebi allow calaa maa yaquuluuna waxay odhanayaan u sabir oo wasabbix nasah oo rabbigaa ceeb iyo xumaan oo dhan u diid bixamdi rabbik rabbigaa mahadniqiisa adoo ku dheehan amase uba tuko allaha adoo mahadinaya qabla tuluuci shamsi cadeed soo baxa hortii waa subxiiye wa qabla guruubiha iyo cadeed dhaca hortii waa casarkiiye wa min aanaa'i alleyli habeenka saacadihiisa wax ka midana fasabbix u tasbiixsan rabbiga oo u tuko waa maqribkii iyo cishaa'igii wa atraafa annahaari maalinta cidhifyadeedana u tuko macnaha maalinta labadeeda cidhif dhexdeeda u tuko oo waa duhurkii waayo labada cidhif ee gelinka hore iyo gelinka dambe waxa kala badhaya ee gelinka horena uu ku soo dhammaanayo gelinka dambena uu ku bilaabmayaa dee waa salaadii duhur salaada duhurna markaa tuka weeye lacallaka waxaad mudantahay nebi allow tardaa inaad raalli noqoto ood ku raalli noqoto rabbigaa abaalka uu ku siinayo walaa tamudanna ha u hanqaltaagin caynayka labadaada indhood ha u taagin ilaa maa shaygii matacna aanu ugu raaxaynay bihi shayga aswaajan qaybo oo minhum iyaga ka mid a kuwa gaalada ah zahrata alxayaati nolosha dhalaalkeeda iyo quruxdeeda xaal uu yahay kaa loogu raaxeeyey noloshii addunyaa ee liidatay ama dhoweyd maxaananu ugu raaxaynay matacnaahum waxaanu waxaa ugu raaxaynay linaftinahum si aanu ugu imtixaano fiihi ay fii hada almuncami bih waxaa loogu nicmeeyey si aanu ugu imtixaanaanu ugu raaxaynay warisqu rabbik rabbiga arsaaqadiisu nebi allow oo jannada iyo abaalmarintiisa aakhira ihi khayrun iyadaa ka khayr badan adduunyada oo wa abqaa ka baaqinimo badan waamur amar ahlaka ehelkaaga bisalaati salaada amar oo wastabir ku sabir calayhaa salaada u sabir laa nas'aluka anagu ku weydiin mayno adiga risqaa arsaaqad ku weydiin mayno naxnu annaga ayaa narsuquka ku arsaaqaynaa waalcaaqibatu cidhibta dambe wanaagsanina litaqwaa liahli taqwaa alla kacabsiga dadka ehelka u ah ayay u sugnaatay wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa ya'tiina ay hal laa ya'tiina miyuu noola yimaada muxamed biaayatin mucjizo oo min rabbihi rabbigii xaggiisa ka ahaatay miyuu noo keeno alla waxau idhi awalam taatihim oo miyaanay u iman bayinatu maa shay caddayntiisii iyo xujadiisii kaasoo fi suxufi aluulaa kutubihii hore ku sugnaa kutubihii hore wixii ku sugnaa caddayntoodii iyo bayaankoodii miyaanu qur'aanka ugu iman oon loogaga warramin maye waa ugu yimid kaasaa mucjiso ugu filan walow annaa haddii annagu ahlaknaahum aanu halaagi lahayn bicadaabin cadaab aanu ku halaagi lahayn min qablih ay min qabli irsaali arasuul rasuulka intaanaan u soo dirin kitaabna aan loo soo rogin ka hor haddaanu halaagi lahayn laqaaluu waxay odhan lahaayeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow lowlaa arsalta ay hallaa arsalta miyaad noo soo dirtid ilaynaa annaka rasuulan rasuul miyaad noo soo dirtid oo fanatabica dabeed markaa aanu raacne aayaatika aayaadkaaga aanu raacno min qabli an nadilla intaanaan adduunyada ku dulloobin oo wanakhzaa aakhirana aanaan ku hoogin qul waxaad ku tidhaha nebi allow kullun mid wal oo annaga iyo idinkaynaga midihi mutarabbisun waa sugayaa qolo walba qolada kaley jab iyo dhibaato la sugasoo la maagan tahay ee fatarabbasuu idinkuna suga fasataclamuuna waa ogaan doontaan man cidda ay tahay asxaabu siraati jidka asxaabtiisa jidka assawiyi ee toosan iyo waman ihtadaa cidda hanuunta cidda ay tahay waa ogaan doontaan allahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online